magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay hanaanka horumarinta dhaqaalaha qaranka kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday madaxda dhaqaalaha qaranka iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda maaliyadda jubbaland nimco axmed maxamuud oo xubin ka ah golaha dhaqaalaha qaranka ayaa ka waramaysa ahmiyadda kulanka iyo waxyaabaha laga rajeynaya inay kasoo baxaan soomaaliyada aan rabno see u ekaanaysaa sidaa darteed ayaanu maxaanku iraahdaaye barnaamijkani waa maxaa la yidhaahdaa la tashi lala sameynayay dowlad goboleedyada dowlad goboleedka jubbaland waxay ahayd dowlad goboleedkii saddexaad oo aanu soo booqanay oo guddiga dhaqaalaha qaranku ay soo booqdeen subaxnimadii hore saaka waxaa maaragtay barnaamijkeedu uu ahaa dowladda iyo specially gaar ahaan madaxweynaha iyo wasiirada galabtay waxay ahayd civil society-ga caawo waxa weeye agaasimayaasha guud oo aad iyo aad aan u lafagurnay u falaanqaynay soomaaliyada aan rabno labada kun iyo lixdanka siday u ekaanayso meelo badan aan dul istaagnay inbutkoodii iyo talabixintoodiina aanu xambaarnay kuwayagiina ay dhegaysteen iyo sidii maaragta aan islahayn waa waa u ekaanaysaa soomaaliyada aan rabnaa soomaaliya barwaaqaysan labada kun iyo lixdanka waxaan rabnaa soomaaliya ah gaartay middle income country ama waddan maxaan ku idhaahdaaye dhaqaalihiisu wadamada dhaqaalaha soo koraya ku jiro hadda annaga waxaan nahay wadamada dhaqaalahoodu aadka u hooseeyo laakiin wadamada dhaqaalihiisu dhexdhexaadka uu ku jiro aanu ayaanu at least rabnaa inaan soddon iyo toddobadaa sano gaarsiino tubihii iyo qaabkii iyo wejigii iyo noocaan ku gaarsiin lahayna tiimka waan usoo bandhignay maalmahana way soconaysaa bishan xigta hadduu ilaha idmo gobollada kale waan tegi doonaa ee dalka sidoo kale annagoo oo kulli la wada tashanayna waayo waxaan u sameynaynaa barnaamijkan consultationka ah in la helo vision amase hiigsi la wada leeyahay sidaa darteed maxaan ku idhaahdaaye dowlad goboleedyada ay noqdaan xubnaha ugu muhiimsan oo aasaaska ugu koobaad wax ku yeeshay fayskan markuu dhammaado fayska koobaad oo ahaa wadatashiga fayska labaad oo ah daraasaadka daraasaadka iyaguna sidoo kale la tashi aan gelinayno markaan la tashiga gelino validationka u gudubno kadibna aan sii wadayno oo aan gaarsiinayno ilaa iyo vishinkii laga qorayay kulamo kale oo ceynkan ah ayaa hore loogu soo qabtay qaar ka mida dowlad goboleedyada dalka iyadoo oo lagala tashanayay sida uu dhaqaalaha dalka noqon karo sanadka labada kun iyo lixdanka